إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka iyadoo qarax lagu weeraray fariisin askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin caasimadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray fariisin askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka baay ee dhaca koonfurta soomaaliya idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa baahisay muuqaal dokumentari ah oo ay ka diyaarisay cadaawada dowladda xabashada ethoobiya ee ku wajahan soomaaliya dab khasaare geystay ayaa ka kacay guryo ku yaala degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa la baahiyey qaybta koobaad nadwa cilmiyaad ku saabsan damaca nasaarada xabashada ethoobiya ee geeska afrika taas oo ujeedinayo mid ka mid a culummada soomaaliyeed دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo lagu dilay gaashaanla ka tirsan dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho warkaasi warar kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macal cabdiweli ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan oo lagu naafeeyey ciidamada dowladda federaalka ka fuliyey wilaayaadka dalka soomaaliya haddaan ku horeyno gobolka banaadir howlgal gaar ah oo xalay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali cali sow madaxey oo ahaa gaanshaalle ka tirsan booliiska ciidanka dowladda federaalka waxaana laga soo qaniimaystay bastoolad uu watay sargaalkan ayaa horey usoo noqday taliyo ku-xigeenkii hore ee booliiska degmada waabari ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale taliyihii hore ee taraafikada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe isla banaadir qarax ay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen ex control balcad ayaa lala eegtay fariisin ay ciidanka dowladda federaalka halkaasi ku lahaayeen lamana helin wax khasaari ah oo ka dhashay qaraxaasi hiiraan guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday fadhiisin ciidamada hirshabeelle ay ku lahaayeen xaafadda nuurxawaad ee magaalada beledweyne lamana helin wax khasaari ah oo ka dhashay qaraxaasi bay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa howlgal qarax ah ka fuliyey degmada diinsoor waxaana uu dhaawac ka soo gaaray askari lagu magacaabo cali shaqaal isla baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday laba xero oo ay deganaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku yaala deegaanka goofguduud buurey oo hoostaga magaalada baydhabo isla deegaankaasi waxaa qarax xoogan lala beegsaday ciidan ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ku dhaawacmay askari magaciisa lagu soo gaabiyey boorow howlgalladan kala duwan oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada dalka ayaa kusoo aadaya xili ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab sii dardargeliyeen howlgallada kala duwan ee lagu naafeynayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa baahisay muuqaal dokumentari ah oo ay ka diyaarisay cadaawada dowladda xabashada ethoobiya ee ku wajahan soomaaliya mahad cubeyd ayaa ka waramaya
war qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday war qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday qowlkii ilaahay wixii qadashadii diiday inqirin rasuulkiiba waa qoys walaalaahe allahuma salli wasallim wabaarik caleyh idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa habeenkii xalay baahisay muuqaal dokumentari ah oo soo bandhigaya cadaawadda xabashidu u hayso ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaalida damaca fog ee ay ka leedahay dalka soomaaliya taagdarrida dowladda federaalka iyo inay jiraan qaar ka mid ah hogaamiyaasheeda oo daacad u ah itoobiya kana difaaca gudaha dowladda federaalka itoobiya waa dowlad cadowtooyo fog u hayso muslimiinta geeska afrika waana mid ay iska dhaxleen kuwii talada u hayay oo qarniyo badan soo jirtay si cad ayay fagaarayaasha uga sheegtaa cadaawadda gaamurtay ee ay u hayso muslimiinta waxayna doonaysaa inay burburiso kacbada ayadoo ku taamaysa in loo soo xajiyo halka ay iyadu ka taliso inkastoo ay arrintaasi muddo dhowr iyo toban qarni ka hor ah soo bilowday haddana waxaa maanta mar kale dib u soo celiyey isla hadalkii abiy axmed ሰው ወደ መካ ለሐጅ ከሚሄድ እዚሁ መሆን አለበት የሚል ደግሞ ወደ ባሌ አካባቢ ድሬ ሸከና ሁሴን ሶፍ dadku waa in aysan xajka u aadin maka oo ay u soo xajiyaan gobollada kale ah baale dareeshinka xuseen iyo suuf cumar awowayaashan waxay ahaayeen kuwo haddii ay arkaan wax wanaagsan oo cajabgeliya ku dadaali jiray inay waxaas wanaagsan oo ay arkeen u soo guuriyaan dhulkooda oo ay halkan ka hergeliyaan mushkiladda haddan haysatana waxay tahay inaan ka tagnay dhabbihii awowayaasheena dowladda itoobiya waxay si gaar ah col ula tahay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxayna ka soo horjeedaa horumarkooda ayadoo rabta inay dalka soomaaliya ka hirgeliso daamacyadeeda guracan ethoobiya waa dowlad mustacmara waa dowlad ka qayb gashay isticmaarkii afrika la gumaysanayay eighteen eighty four barliin shirkii lagu qabanayay waa dowladda qura ka soo qayb gashay ee afrikaanka ahayd ee ka qayb qaadatay inay iyana wax gumaysato gumaysi horey soomaali qaybo ka mida ugu qaadatay oo ingiriis iyo intii la socotay ay siiyeen maantana inay inta hadhay xuduudda ka tallawado haddaanu jirin cid ka celinaysa waa wax iska macruuf ah ሰው ሞቃዲሾ እየዋለ ቅዳሜና እሑድ ውሎ እንዲመጣ ሀሳቡ እኮ እንደሱ ነው። ውጡ ከዚህ ከትናንሽ ነገር። ትናንሽ ነገር ደግሞ ለጉራጌ አይሆነውም። መቀመጥ እኮ አይችልም ጉራጌ ስራ ካለ። አሁን ሞቃዲሾ ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ታዲያ ምን waa inaad ka gudubtaan halkan soke ee aad ka fekeraysaan annagu waxaan doonaynaa markaan muqdisho furanno in aad halkaasi ka soo shaqaysataan asbuuca kadibna aad sabtida iyo axadda ku soo noqotaan guryihiina annagu halkaas ayaan ka fekeraynaa idinkuna meelo soke ayaad ka fekeraysaan ayadoo uu sidaasi u cad yahay mowqifka xabashida ayaa haddana marka aad fiiriso hogaamiyaasha dowladda federaalka waxaad arkaysaa sida ay daacad ugu yihiin xabashida iyo siday u jecel yihiin inay dalkan ka hirgeliyaan danaha xabashidu ka leedahay waxaan leeyahay dowladda etoobiya ee deriska aan nahay deris wanaag wada noolaasho nabad ku wada noolaansho dana wadaag inaan dana wadaagno diyaaran u nahay etoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah Eh, ilaaha mataqaanaa deris naga dhigay Eh, inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay Itoobiya waa dowlad aan deris nahay muddo dheer intii adduunyada la suubayeyna deris la ahaa walaalnimo iyo deris wanaag iyo iskaashi amni iyo ganacsi iyo dhaqaale iyo saaxiibtinimo joogto ah oo dheer oo muddo dheer ah ayaan lahayn Eh, waana kaga mahadcelinaynaa runtii waana kaga mahadcelinaynaa runtii
dastuurka dowladda federaalku ay ku dhaqanto waxaa ku qoran in itoobiya bad la siin karo waxaana arrintaasi si aan gambasho lahayn warbaahinta uga hor sheegay cuthmaan jawaari oo ka mid ah dowladda federaalka
dastuurkeena qodobo badanaa sheegaya martaa in martaa la siin karo dhulka la kireyn karo martaa concessionka la bixin karo kulli waa ku yaalaan ayagoo la fiirinayo turaada ahayd hoorki maxaa lahay meeshii berbera way ka qayb gashay etoobiya boqolkii sagaal iyo toban baa laga siiyey hadda ahiga waa mar labaad marka koowaad maaha tan ugub maaha horey u gashay haddana waa ku jirta saaxiib waa kula ahayn waa ku leedahay hadday saaxiib la tahay waa og tahay dastuurkeena wax ku yaalla mayna soo weydiisato waa la kiran karaa balse qolka qodobka afartii saddexaad baa sheegaya waa la siin karaa xaq waa u leeyihin marta agsodasi daris ahaan daris wanaag lagu siin kar- lagu samayn karo laakiin anu waxaan u arkaa bareer kuma aqoonsan xugan kaga qaadan xaggaan u baxaynayay waa la kiran karaa balse qolka qodobka afartii saddexaad baa sheegaya waa la siin karaa xaq waa u leeyihin marta agsodasi daris ahaan daris wanaag lagu siin kar- kadnagu bilowda ahaa midaan qarsoomayne ujeeddooyinka ay dowladda itoobiya ka leedahay waddanka soomaaliya waxaa ka mid ah inay kala qaybiso iskuna dirto dadkiisa waxaana arrintaasi caddaynaya dad xogogaal u ah
etoobiya hadda waddankan dariska nala ah soomaaliya in hadda nidaamkan loo kala gooyo oo maamul maamul loo dhiso macnaa markii koowaad macnaha kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan sideeddii macnaha building blocks waxaa la yidhaha etoobiya keentay weliba qorshahooda wuxuu ahaa soomaaliya shan maamul oo shan qabiil kala xukumaan in laga dhigo macnaa almost hadda nidaamka federaalka da aragtana siduu ogyahay isbedelo yaryaraa jira laakiin qaabkii waay macnaa marka iyaga qorshay lahaayeen oo aniga markii hore ka dhawaajiyey dagaalka aan soomaaliya u qaadno qabiilooyinka aan isku aan isku buunbuunino kala duwanaanshahooda soomaaliya waxaa loogu talagalay qaraarkii markii lagu fashiray united nationka ka dambow waxaa la soo qariray ogaada ninkii rabaana ha baarto ninkii aan rabin inna ha iska daayo laakiin waan idin leeyahay waxaa qaraarahoo asaasi ah soomaaliya in laga dhigo awal two stages in loogu dhaqmo stage number one ummadda soomaaliyeed in laga ilaaliyo marka ugu horraysa wax alla wixii diin ku leh inay kor u soo kacaan madharka islaamigaana la baabi'iyo waa asaaska hadafka ugu horreeya stageka koowaad waa kaa wey laguna baabi'iyo nimanka laadiiniyiinta ah ee maasuuniyiinta ah ee mustashriqiinta ah ee afka soomaaliyeed ku hadla gaala taageerada la yidhaahdo in lagu baabiyo gacantooda hadday fuli waayaan gacanta in lagu baabiyo gaalada stageka labaad waxa weeyaan dadka soomaaliya dalka soomaaliya la yidhaahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaatiq in loo qaybsado rijin rijin in loo qaybiyo marka ugu horreysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state ka mid ah ethiopia inaan laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo rijin rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin gabarnara in loo sameeyo oo ra-iisul qabiila ah oo laadiniya in loo sameeyo stagekaasi waa stageka maanta ay ku sugan tahay soomaaliya stageka labaad waxa weeye in la yidhaahdo all waxa weeyaan soomaaliya under ethiopia wayna ahaataa qayb ka mida ethiopia weeye centralku waa ethiopia weeye ayaguna waa rijinno weeye governaris marka dambeeta looga taliyo ardisawa inay noqdaan haddaba haddii aan soo ogaanay hadafka iyo xabashidu leedahay waxaa la gudboon ummadda soomaaliyeed inay baraarugaan oo ay fadhiga ka kacaan iskana dhiciyaan xabashida kana difaacaan kacbada iyo dalalka kale ee muslimiinta maadaama ay ku nool yihiin halkii ay u mari lahayd dab khasaare geystay ayaa ka kacay gurya ku yaala degmada wadajir ee magaalada muqdisho maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
debkan oo ahaa mid xoogan ayaa ka kacay guryo ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ee gobolka banaadir khasaare xoogan ayaa ka dhashay debkan ilaa iyo haatan ma jirto wax dhimasho ah oo lasoo wariyey sida ay sheegayaan dadkii deganaa guryaha debka ka kacay iyo kuwii usoo gurmaday ayaa ku warramaya in uu debkan uu ka dhashay koronto ku jirtay mid ka mid ah guryaha debka qabsaday ayna jiraan khasaare xoogan oo dhanka maaliyadda ah muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya guryaha oo aada u gubtay oo waxraad ah aan ka soo harin qaar ka mid a dadkii khasaaraha soo gaaray ee guryaha ka gubtay iyo dadkii gurmadka u fidiyey ayaa warbaahinta ka howlgasha muqdisho uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen walaalow anigoo daashka fadhiya waxaa dhahay maraa soo urayso war maraa soo urayso marka dambe waxay dhaheen gabdhaha war marada soo urayso maxaa waaye anaa istaaga haddaa istaaga gurigaan igu dhiganoo holac ka soo baxaaya ark waxaan isiri gal ay moobeelka weynaan soo qabto markaasaan soo qabto waaye holaciyaa iga hor imaada war waxaan dhahay nabixiya war ilmihii noo bixiya war ilmihii noo bixiya guriga waa gubtay war guriga waa gubtay waa gubtay sidiyaa ku soo baxay waxaa dhinta yaal anaas kale hal habba ma ii badbaada shan joorar iyo alaabtooda iyo dhartooda wax ma ii badbaada maya guriga igu dheganoo ka bilaab koronto waaye marka waa isoo saameeye holaciyaa iga hor imaaday holacii markaa harkaa soo cararay markaas waxaan war holacaa soo gal war holac moobeelkayga wey intuu ku gubtay dharka waa gubtay wixii dhan waa shan joorar iyo alaabtooda iyo dharkii shay aan wato malaha shayga moobeelka weyna xataa intuu iiga gubtay waxaan haystana ma laha
korontadan beekay ka kacday dabku gurigaan lagu dheganayo dabku ka kacay aniga marka gurigaanaan leeyahay sidaas darteed mar dambe aan ku baraarugnay dabkaan aan aragnay waayo dabeesha halkaasay u socotay markii dambena waxaan isku dadaal oon isku daynay in aan ku dadaalno gurigaan ilaahay waa nala garab galay waanu ku dadaalnay waa kaasoo waa ujeeddaanu guriga dhan dhulkaa dhignay guriga dhan dhulkaa dhignay derbigeennaan dhulkaa dhignay tubooyin biyaha wax walba waa isugu darnay debdemis waa wacnay mar oo dabkii oo dhammaaday oo gacmaheenna aan ku daminnay ay dabdamiskiina imaadeen wou soo geli karaa dabdamiskii hadduu hadeertaanba xagguu ka soo galay hadeertaanba wuu soo galay tubooyinka meelahaasu ka soo dhiibtay waa kaasaa markii horeba hadduu imaan lahaa xataa albaabkaas hadduu soo istaaga xataa gurigan iyo albaabkeenna waxba iskuma jiraan albaabkaasaa u ballaqi lahaen derbigiina waa kawaa jaban yahay tubooyinka intuu kala geli lahaa hadduu rabo jidcadkaa laamigaa yarkaa soo istaagi lahayd dabadabay u soo geli lahayd meesha jiingad yaraa meeshaas ku taali waa u dumi laheen dabadoo la soo geli lahay woona ku shubi lahay khasaaraha uu sababa waa u jeedaa ilaa markhaatiya lix qoys toddoba qoys aa meeshaas ku basbeesha marka waxayto waa howl qabanaysa maahan damdamiska hadda kabacda ha laiska ilaaliyo ma garateen marka waxaa idin sheegaya shacabka hadda meesha anaga guryaha kalaha guryaha ka deganahay qolay barsaan ka deganahay wax uu yaala ma lahan bus waa kabas baali marka calaa kulli hal shacabka alxamdulilah ilaahay caafimad alase shacabka damiya dabki dabka hantida dhan hantida dhan eber wax ka yaala ma lahanba unugta iyo haaskii bisa ka baxsad yani wax kale aanay awoodi ilaahay abuurta ma jirta ma ahan markii ugu horreysay oo dab noocan oo khasaare dhaliyey uu ka kaco gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona horey dabab ka kacay degmooyin ku yaala magaalada muqdisho ay ku nafwaayeen dad badan halka kuwo kalena ay ku hantibeeleen
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa la baahiyey qaybta koowaad nadwacilmiyaad ku saabsan damaca dowladda nasaarada xabashida ethoobiya ee geeska afrika taas oo uu jeedinayo mid ka mid a culummada soomaaliyeed faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader nadwe cilmiyeed ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa kelmaad kala duwan ka jeediyey qaybo ka mid ah culimmada diinta islaamka nadwadan ayaa waxay ciilwaankeedu ahayd damaca xabashida ethoobiya ee ku aadan bariga afrika waxaana si quto dheer looga hadlay cadowtooyada soo jidhiinka ee ethoobiya ee ku aadan islaamka iyo muslimiinta ku dhaqan bariga afrika waxaa qaybta hore nadwada ka hadlay sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxaana uu tilmaamay nasaarada xabashida ee dhulka bariga afrika ay ka leeyihiin oo keliya in ka yar shan iyo toban boqolkiiba
geeska afrika dhulkan aan ku noolahay welibana khaasatan soomaaliya ka reebo suudaan ka reebo dhulka aritariya oo wakhti dhow tansiir uu ku dhacay oo ka reeb dhulka hadda ay xabashidu ay haysan jirtay ee muslimiinta ay ka qaadatay intii kalena way u soo socotaa waan ka hadli doonaaye boqolkiiba gaalada nasaaradii shan iyo toban bay ka yihiin inaad ogtiiniin kale mooye shan iyo siddeetanka malyan ee kale hadday boqol malyan ahayd shan iyo siddeetanka malyan ee kale waa muslimiin shan iyo toban baana ka adag oo ka qaalib noqota soomaaliya oo intaa in leeg ah iyo araadidoodii qaybtii ugu weyneed hadda ka hor bay qabsatay kidkan hadda usii socotaa sidoo kale sheekha waxa uu ka hadlay taariikhada iyo soo jidhiinka saylac iyo guud ahaan gobolka udal isagoo tilmaamay in saylac aysan ku ekeen labaatan kilomitir waxaana uu ka waramay halka ay ku taalay halka laga xukumi jiray udal imaaraadkii soo maray ayuuna ka waramay sheekha
waxaan rabaa taariikhdii zaylac ama awdal ama adal waxaad tidhaahidba gaaladu adal bay u yaqaanaan awdalna waa la yidhahda gobolkan awdal eed maqasheen awdal tidhahaa iyo zaylac tidhahaana waa isku mid zaylac iyo awdalla ma aha buqcadan yar ee labaatanka kilomitir ee hadda aad dadku warkooda aan maqmaqlayo ma aha waxaa laga xukumayay dhul aan tilmaami doono oo min waraa'i nahar ayaa laga xukumi jirtay awdal zaylac dhulkaasay xukumi jirtay taariikhdu markay ahayd laba boqol siddeetan iyo saddexdii hijriga laba boqol siddeetan iyo saddexdii waxaa ka jiray imaaraat islaamiga sharqi ifriqiya ardu lhijratayn waxaa waqtigaasin ku aadnay qarnu thaani imaaraadka islaamiga imaaratu awfat ayaa ka mid ahayd ifatna gaaladu way yidhaahdaan imaaraadkii islaamigaa bay ahayd awfat imaarada kalena haadiyana waa la yidhaahdaa hadyina waa la yidhaahdaa imaarada saddexaad waxay ahayd arbaabiin imaarada afraadi waxay ahayd sharik imaaratu sharik imaarada shanaad waxay ahayd imaaratu tafajar imaarada lixaadi waxay ahayd dawaara imaarada toddobaadi baali bay ahayd toddobadaa imaaradood oo sidaa isugu xidhan koonfurta ardulhijratayn iyo bartamaha ardulhijratayn iyo sharqiga ardulhijratayn saasay isugu xidhnaayeen imaarada awfat waxaa asisay usra min bani makhsuum alqurashiy laba boqol iyo siddeetan iyo saddexdii hijriga waxayna waafaqsanayd miilaadiga siddeed boqol sagaashan iyo lixdii isla sanadka laftiisa waxaa la asisay dowlat lislaamiya fii madiinati zaylac ama waxaa tidhaahdaa awdal ama adal waxaa tidhaahdba waxau markani tilmaamayaa muxaafadahaadkii hoos imaanayay imaarada saylac magaalada harar ayuuna sheegay inay ka mid ahayd muxaafadahaadkaasi isagoo soo hadalqaaday masjidka harar oo ka mid ah masaajidda ugu weyn ee bariga afrika
awdal ama zaylac waxaa hoos iman jiray muxaafadaadka hoos iman jiray marka maxaa ka mid ahaa caasimaddu zaylac bay ahayd sanadkaa laftiisa laba boqol iyo sideetan iyo saddexdii ayaa iyadana dhidibada dowla islaamiya boqortooyadii islaamigeed iyadana laga taagay muxaafadaadkii hoos iman jiray maxaa ka mid ahaa markaa caasimadda zaylac herar baa ka mid ahayd oo wallaahi hadda ooyeysa masjidkii ugu weynaa marka xaramaynka laga reebo ee sharqiga afriiqiya afriiqiya oo dhan ku yiilay masjidkul axmar buu ahaa ee maartin herar ku yaalla markaad hadda aad toonka aad saa aad ugu baxdid dhankaa bidixdaa kaa qabanayo waad aragteen kaniisadaa loo beddelay iyo meel lagu cawaysimo iyo meel maartayna shayaadiintu ay ku tumato waxaa ka mid ahaa muuro ayaa ka mid ahayd hubati baa ka mid ahayd jidaaya ayaa ka mid ahayd afartaas degmo ayaa muxaafada ayaa hoos iman jirtay magaaladii zaylac ama awdal ama adal waxaa tidhaahidba mamlakadan maartayna la yidhaahdo awdal mamlaka qawiyay ahayd damaca ay axbaashtu isku dayaan mar walbana way ku jebi jireen taariikhdaana arki doonaa insha allahu markaan u gallo nadwadan ayaa ka mid ah waxyaabaha dadka muslimiinta ee soomaaliyeed lagu baraarujinayo islamarkaana lagu barayo taariikhdeeda halgan iyo soo jidhiinka cadawadda ethoobiya
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa